Waddada isku xirta Boosas iyo Kalabeer ee maamulka Puntland ayaa laga bilaabayaa dayactir iyo ballaarin lagu sameynayo waddadaasi. Dayactirka lagu sameynayo waddadan ayaa waxaa iska kaashanaya guddoomiyaha degmada Boosaaso, gaadiidleyda Puntland, iyo dadka deegaanka. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Boosaaso, Bashiir Faarax, ayaa ka warbixiyey ujeedka loo sameynayo dayactirkan.
dowladda hoose degmada boosaaso iyadoo gudanaysa waajibaadka ka saaran badqabka dadka rikaabka iyo hantida maraysa wadada weyn ee isku xidha boosaaso iyo deegaanada kale puntland waxay waajib iska saartay inay buuxiso meelihii godadka ahaa dabcan waxaana ka yimi shilal badan oo gawaarida xamuulkaana u keenay iyo gawaaridii kale oo rikaabka u keenay marka arrintaas waxay khasabtay in la buuxiyo mar kastana wax gacanta lagu hayay oo waddadoo wax la isticmaalayo oo mar kastaba jajab ku imaanayo haddii roob da'aniin iyo haddii kaleba waa wax dhib ku imaanayso marka mar kastana gacanta ayaa lagu hayaa sidaas si la mid ah waxaan u diraynaa hay-adda waddooyinka puntland iyo wasaaradda qaabilsanba inay iyadoona doorkeeda qaadato wadooyinka ku saabsan sababtoo ah jidkii waa baaba'ay marka waxaa la rabaana iskutashi guud sidii puntland horey ugu dhisatay waddooyinkeeda inaan haddeerna iskutashi ugu dhisanno inta naga xumaatay Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa bogaadiyey.
waxaan bogaadinayaa shaqada maanta la daahfuray oo guddoomiye ku-xigeenku daahfuray inay sii socoto wasaaradda howlaha guud ee gaadiidkana ay shaqadeeda ay gudato waayo deegaanka labayr waxaa ka dhacay maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacay shilal badan shilalkaasoo sabab u ahaa godadka iyo bundooyinka go'ay maantay daafurkan godadka la buuxinayo waa dhigjoojin dhigjoojin weeye waxaa la rabaa dhigjoojinkaas inuu bundooyinkii ku xigo wejiga labaad noqdo bundooyinkii iyo sidii nidaamkiisa loo geli lahaa waayo laamigaa waxaa isku xiraa soomaali weyn oo dhan baa madha xamuulka gawaarida gaadiid gaarayana waa waa dhibaatada keenaysa waxaan rabaa shaqada wasaaradda howlaha guud inay waajibaadkeeda gudato
aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa shaqadaasoo bogaadin mudan aad iyo aad baan waagsan Waddadan xiriirisa Boosas iyo deegaanada kale ee maamulka Puntland ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka, ganacsiga iyo bulshada.